toos jaligaadka weyn ayaadkuma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum kulan wanaagsan halkani waa himilo f m boqolabadhibicsan megahertis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle hadahan oo kale aad maqashaan barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaana diiradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaad barnaamijka ku maqli doontaan in cunuga oo yuniformkiisa oo u dhammaystiran yahay waxbarashadii waxyaabihii oo wax ku baran lahay buwaagtii oo kale qalimaantii oo kaleeto waxyaabihii kaleeto oo asaasiga waxbarashada u ahaa waa cunugu inuu halahaas waalidka u keenaa waa wareysi aanu ku eegayno xanaanooyinka caruurta dalka iyo qaabka ay u shaqeeyaan waxaa soo diyaariyey barnaamijka halkanna kasoo jeedinaya anigoo caaisho nur aadan ah waxaa farsameynaya asriyoome soo dhowaada dhegeystayaal hagaaga aynu ku bilowna barnaamijka caruurtu waa hadiyada oo qofka eebe ku manaysto waxaa doogsada indhaha marka ay kasoo horbaxaan waalidkii dhalay waalidkana inta badan waxa uu ku dadaalaa kobcinta iyo caafimaadka caruurta oo ah waajibka koowaad balse inta badan waxaa dhiman kobcintii dhanka maskaxda iyo cilmiga caruurteena waxaa inta badan lagu geeyaa goobaha waxbarashada qiyaastii da-da toddoba jirka iyadoo laga yaabo qaarkood in ay da intaa ka yar ay wax ku baran karaan goobaha waqtiga ay yar yihiin caruurta la geeyo ee cilmiga lagu baro waa xanaanada caruurta oo haatan dalkeena laga dareemayo kobac aada u badan haddaba sidee ayay u shaqeeyaan goobaha xanaanada caruurta maxaa shuruud oo loogaga baahan yahay dadka furaya xanaanada su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxa uu cali cabdulahi loole oo ka tirsan himilo f m ka wareysanayaa qabiir xanaanada caruurta ah waa mahadsantaa walaal su-aal fiican ay weydiisay waxaan ku macnayn karnaa xanaano markaan dhahno waa in cunuga xanaaneyn la siin karo dhinaca walbay naqato markay naqato xeeheeto inay naqato in wax la baro bay naqato in cunuga dabeecado fiican la baro in maadiga iyo diiniga intaba laga dhiso in cunuga res ab fiican in la siiyo oo kor loo qaado way naqon kartaa xanaaniinta la siinayo oo dhinac walba cunuga laga dhiso oo soo diyaarsan oo soo baxo oo la qabsan karo markaas waxyaabaha kale asaaska kale waxbarashada cunug dhisan oo lasoo saaray inuu naqdo markaas sida xanaanadaasaa lagala jeeda horta waxay ku kala xiran tahay hadba iyo macnaha xanaano walba waxyaabaha u degsan laakiin anka an xanaan ahaan ka barayd ahaan markaan ka hadalno xanaanadeena waxaan ka bilownaa qabashada cunuga da-da saddexda sano aan ka bilownaa xanaano kaliya maneyna anage waxaan iskugu jirnaa ilaayo cunuga dugsiga dhexo intuu kaga baxo laakiin xanaanana waa leenaha da ahaan wuxuu nooga bilaabdaa ilaayo saddexda sano aan ka bilownaa qabashada cunuga ilaayo cunug waxaan haynaa ilaa dugsiga dhexo oo kaga baxo labadaas qaybada isugu jirna xanaano iyo dugsiga dhexo asugu jirna ka shuruudaha lagu xiro cunuga ee la keenayo xanaanada maxay yihiin marka laga reebo midda aan ognahay oo ah tasiilaadka shuruudo kale ma jiraan horta sharuudo markii la dhaho sharuudo badan ma jiraan oo lagu xiro laakiin wax waxaa jiro moogtahay anaga wax yar oon kaga duwanahaa jiro xanaanooyinka kaleeto amba waxbarashada kaleeto maybe laga yaabaa inay iskuulo kale iyo amba xanaano kale ay jiraan oo nala mid ah inay jiraan waa laga yaabaa laakiin anika ahaanteena waxyaabaha uga duwana waxaa ka mid a cunuga shuruudo gooni laguma xiro horta waxaa ka mid a shuruudaha in cunuga oo yuniformkiisa oo u dhammaystiran yahay waxbarashadii waxyaabihii oo wax ku baran lahay buwaagtii oo kale qalimaantii oo kaleeto waxyaabihii kaleeto oo asaasiga waxbarashada u ahaa waa cunugu inuu halahaas waalidka u keenaa halahaasa uga sharuuduhu ka mida waxaa kaleeto oo anaga aan xooga sii saarnaa oo ka mida cunuga markuu yahay cunug koowaad oo hadda waxbarashada loo bilaabayo markuu yahay anaga aadaa u danayneynaa sababta waxaan ku leeyahay waxaa ka mida anaga macalimiinta wax noo dhigo amba macalimiinta aan isticmaalnaa waa macalimiin ajaanib ah kan aan isticmaalnana ma ahan macnaha systemka uu ka duwan yahay system outside aa isticmaalnaa marka lama qabsan karaa cunuga markaan dhahno waa grade two amba grade three amba grade four markaan dhahno aan dhahno fasalkaas aan geyna cunugii ma la qabsan karo sababtoo macalimiintii waxay isticmaalayaan language english ay isticmaalayaan ay wax ku barayaan systemkii la isticmaalayo oo ka duwan systemkeeni waxaan arkaysaa bacqabado ku qabsanaya kamida misaal caqabadahana qabsad waxaa kamida cunugaa lagu keenaya waxaa lagu dhahayaa cunugan waa grade three amba grade four aa lagu dhahayaa fasalka saddexaad amba fasalka afaraad waxaa maagaysaa cunugii fasalada uu ahay ka qaybgeliyaa maagaysaa fasalka markaa tagtid waxaad arkaysaa oo cunuga fasalka ageyso inuusan la qabsan karin uusanba u dhaweyn su-aalaha weydiinaysa waxba macalinka wuxuu ku dhahaya ma ma la qabsan karo cunuga inaa hoos ugu celinay ay noqonaysaa in cunuga luqadii laga soo dhiso in cunugii waxyaabo badan laga soo dhiso cunug waxaa lagu dhahayaa fasalkaas wuu yahay laakiin actually lama baro waxyaaba anaga system oodsaana isticmaalnaa xagga maadiga iyo xagga diiniga intaba macalimiin ajaanibaa isticmaalnaa siwaan u isticmaalaynana ma ahan macalimiinteena inaan waxbari karin ma ahan laakiin systemka isticmaalayna wuxuu yahay system outside ah ka keenay oo aan rabno ardayda soomaaliyeed waxbarashadooda iyo aasaaskooda inaan ku dhisno ardaydan lii keenayo waxaa laga yaabaa ardaydu inay maskaxaan ku kala duwan yihiin arday weyn oo maskaxdiisana laga yaaba inay yartahay iyo arday yar oo maskaxdiisu ay weyn tahay marka sidee ardadaas oo kale u kala saartaan u kala codaan actually su-aal jirta ay weydiisa waan haynaa way dhacdaa marka meel aad joogtid waxa qabadaha badan oo kamid ah kamid jira waxaad arkaysaa hadda tusaale ahaan waxyaabaha aa arkaa oo kamid ah arday waxaa la ii keenay oo ugu yaraanta ahaan dugsiga sare uga bixilayo u ah haddana aanan u qalmin inaad xataa ilmaha xanaanada noo dhigta xataa ay ka aqoon badan yihiin marka ardaygaas oo kale waxaan u sameynaa special glass u sameynaa waxaan isku daynaa inaanad ardayda kale ku dhex darin waayo islama gareed ah waxaa laga yaabaa xataa inuu dareemo xoogaa ardaydii ka waaweyn ka yaryaryihiin oo kaleeto waxyaabo kale inuu dareemo in uu waxbarashadii ou noco taasoo kale ma sameyno ma ku darno xataa hadday isku gareed yihiin hadduu ardayga uu ka weyn yahay waxbarashadiis da-diisa uu ka weyn yahay ma ku dhex darno sbeshal galaasaan leenahay aan geynaa aan asaaskiisa ka dhisnaa ilaa uu la qabsan karo waxbarashadiisa tir ahaan halkii xanaano imise caruur ah ayaa lagu xanaaneyn karaa ama gaar ahaan adinka maxaa system oo idiga degan arrintaas aada umahadsan tahay horta qof walbaba wuxuu wataa asigii sida wuxuu u dagsado oo uu leeyahay u dabagalaa laakiin anaka anag ahaan shuruucda noo dagsan waxay tahay boqol arday ka badan inaanan qabanin ma jeclin inaan waalidka aan u been sheegno ambaana cunug aantaan qabano aan dhahno wax baan baraynaa cunugii anaga waqtigiisina aan ka lumino waxna aanaan barin ma rabno ma rabno anaga in cunuga naga soo baxa waxaan rabnaa inuu noo naqdo cunug mustaqbalka banaanka nala dhihi karo ardaygan intuu wax kasoo bartay maahan iska soo qabo inta iskaga soo xaree ma dooneyno cunug waxaan rabnaa tayale inuu naga baxo anaga shuruucda noo go-aan iyo arday intir ahaan noo go-aan waxaa boqol ka badan inaan qabano ma noo go-ano mana qaban doono boqolkaasaa noo go-aanaa qabanayna waxaan rabnaa tayahaan cunuga ina anaga ma fiiriyeyno meeqa cunuga haysataa ma fiiriyeyno ma fiiriyeyno ilmahan maxay la egiin maxaa waay mare waxaan ka fiiriyeynaa aan ka duuleynaa anaga cunugan ma yahay cunug wax bartay oo mustaqbalka banaanka markuu tago adiga magacaaga sita oo aa kugu soo bixi kara ma yahay maahana tira intaa soo aruurina inaan meel ku xareyno diyaar muunihin inaan tayahaan waxbarashada aan ka dhisnaan diyaarunahay marka inaa xad macquula oo macalinka macalimiinta ay maaneej karan karaan xadidi karaan wax si fiican ay u bari karaan taas ayaa anaga duulkeena ka duuleyna ah halkan waxaa la keenaa caruur aada u yaryar marka sidee caafimaadkooda loo hubiyaa caruurta faraha badan ee halkan la keenayo waa mahadsan tahay walaal waa fiican tahay waa sax beenta maahan waa la keenaa ilmo laba qaabaa jirto marka hore oo waalidka cunuga noo keenayo waxaan ka codsanaa inuu noo keeno waalidka waraqad caafimaad oo jakin kusoo sameynaya guud ahaan oo cunuga inuu xaaladiisa caafimaad iyo waxyaabahaas uu la soconayo anagana aan kasii tusaale qaadano taasaan aan jirto marka hore noola keenayan waxaa jiro foom kale oo aan ka buuxino ardayga waxyaabaha uu macnaha uu qabo waxaa jiro maogta waxyaabaha uu maaragta markaas oo kale cunuga uu qaban karo oo kaleeto oo caadiyan cunug markoo kuleelo ilmo marka qabtaan oo kaleeto ilmo waxaa jiro wax kaleeto qabanayo waxaa jiro ilmaa qaar markii cunto qaar ay qabt ay cunaan xasaasiyad ku qaadaa jiro waxaa jiro caadiyan cunug oo broblem kale iska haysto waxaa jiro ilmo oo maarka inuu maskixiyan si wuxuu ah oo waxaa jira xataa waxyaabaha kale oo anaga aan ka baarnaa kamida waxaa kamid oo kaleeto cunuga markii oo hooyadiis la jooga amba waalid aaba keliya oo la joogo amba waalid keliya oo hooyo aaba ahayn oo la joogo kaleeto xataa ilmaha kaleo caadiga oo hooyo aaba haystoo kaleeto waa ka keergaraynaa waayo waxaaba mogta cunugaas maskixiin waxaa laga yaaba waxyaaba badan inay ka dhiman yihiin waxaan la soconaa cunug marka hooyo la joogta iyo aaba la joogo iyo marka ay keligood yihiin iyo meelo kale ay joogaan amba waalid kale oo la joogo ina waxyaabo badan ee farqiga ay u dhexeeyaan taasoo kaleetana diiradda waan saarnaa foomkaasna way jiraan oo waalidku anaga aan ka buuxino markii lasoo jikimana waraaqad cad oo caafimaadkiisa lagu soo baaran noola keenana ayadana aan isticmaalana way jirtaa waxaan joognaa markaan qaybihii dambe ee barnaamijka maxaa la sameeyaa marka uu cunug meesha ku xanuunsado sikadiisa laga yaabo inuu u xanuunsado Ee, waa su-aalo fiican Ee, way jirtaa wayna qaban kartaa biniaadanana wayna dhacdaa waxaa jiro een, dhaq- ee, inaan u diyaarinay neers noo joogo oo cunug haddii uu sikadiis u xanuunsadoo kaleeto aan waxyaaba gargarkaarka degdega sida fast aidkaan u sameyn oo kaleeto haddii cunug oo neefqabatoobo oo kaleeto amba waxyaaba markaas adiga iska emergency oo kaleeto ay ku imaadaan cunug waxyaabaas aan ugu talagalna way jiraan oo dee aan ugu talagalna aan u sameyno haddii xaaladdu ay kasii weyn tahana waa iyo in isku wuxuu leeyahay gaari waalidka inform gareynaa waan wacnaa waalidkan u sheegnaa anagana xarun caafimaadaan geynaa cunuga haddii macnaha uu wax xaalad taas ka daran ay jirto horta ro- caqabad oo badanaa soomaalidooda haystaa kamida ay ka mid tahay taas macnaha anaga ma lihin maanta ay- way jiraan laakiin eh, gaadiid debdemisa way jiraan oo laakiin ma ahan kuwa u diyaarsan sida adduunka ah, ka jirto oo kale si degdega lagugu soo jawaabayo laakiin waa leenaa gawaariya leenaa waynoo shaqeeyaan magaalkay maraan ee waynoo baakiman yihiin markaa u baahan oo kaleeta daqiiqadkiisa markaa u baahan waa isticmaalna Een, xaruntan keliyana ma lihin xarun kalaa leenahay inkeesa way dhici karaa inay wax ka dhacaan xaruntan markay wax ka dhacaan abay wax qabsadaan waa isticmaali karnaa xaruntaas kale aan isticmaali karnaa marka way jireen taasna taasna waxaan kala simanahay xaaladda wadanka ka jirto oo debdemiska si daqiiqada aan lagu helaynin kala midna laakiin haddii ay waxna qabsadaan xarunta ay ka dhacaan ay qabsadaan oo kale xarun kaloon u weecanaa leena sidaan ognahay soomaaliya goobaha xanaanada way ku cusub yihiin tiradooduna aad u yartahay waxaa laga yaabaa waalid badan inaysan aqooninba ama aysan ka warhaynin xanaanada Ah, marka waalidiintaasi barnaamijka dhegaysanayo maxaad ugu baaqi lahayd kuwa hadda caruurta u dhigtaan iyo kuwa laga yaabo inay cabsiba ka qabaan xanaanada walaa horta aada u mahadsan tahay waxaa u maleysaa magaca xanaanada inuu hadda nagu cusub yaho waayahan dambe oo soo badbadanaya aad u maleysaa laakiin waagii hore ma la isticmaali jirin waalidiinta waxaa ugu baaqayaa in ilmahooda ay xanaanooyinka ay geeyaan waxbarashada goobaha waxbarashada ay geeyaan anaga sida aan naqaana caadiyan cunuga ko waxaan ku bilaabnaa dugsi qur-aan Ee, dugsi qur-aanka xataa markaa ku bilaabeyna cunuga wuxuu jiraa at least adiga s- lix sano toddoba sano meelahaasaa kaga bilaabnaa laakiin cunuga waxaan leenahay garaadkiisa wuxuu kaga faa'iidaysan karaa da intaas ka yar waxaan rabnaa cunuga in macnaha een, da'daas inta ka yar aan wax ugaga faa'iideyno markii xanaano la geeyo way fiicantaa goobaha diinigaba in unuga la geeyo diiniga anaga dad islaamaan nahay laakiin waxaan leenahay goobaha xanaanooyinka marka la geeyo maadigina way baranayaan diintiina way baranayaan labadaba xoogaa laga saaraya laakiin cunuga dugsi quraan marka la geeyo almost afar sano shan sano saddex sano wuxuu kusoo dhuminayaa hal meel keliya oo kusoo dhuminaya malihi cunugka qur-aan yaa la bari malihi laakiin goobta xanaanada markii la geeyo qur-aanna wuu baranayaa maadigiina wuu baranayaa isla waqtigiina wuu ta- wuu hayaa markii waqti u go-anaa jiro cunuga oo ugaga baxaya xanaanada oo u gudbayo waa qeybihiisa kale waxbarashada xanaanadu macnaha waa diyaarin cunug diintiina hala baro maadooyinkiina hala baro intaba asoo ka dhisan oo qur-aankiina dhameeyo qur-aankii yaqaano xaafidsan oo tajwiidkii yaqaano in dhinac kasta u yaqaano kadib goobtiisa waxbarashada ha u gudbo cunug waxaan leeyahay waqti hal meel keliya yaa looga dhuminin ee waxaan ugu baaqayaa maamooyin ama waalidiinta i dhegeysanaya inay ilmaha waxbarashadooda ay ku dadaalaan Een, ah, keliya ma ahan cunuga meeshaan waxbarashaan u geynayaa waa iska dhaafaya keliya ma ahan xunugooda waxbarashadooda inay daba kacaan inay hubiyaan inay fiiriyaan inay dabagalaan cunug meesha wax ka baranaya mida kale oon kaga baaqayo waalidiinta soomaaliyeed waxaa kamid a keliya waxaan fiirinaa cunugan waxbarasho ii baranaya meeshaan markaan geeyo lacagteen ka dhiibi doonaa Mm, meeshan way lacag yartaa meeshan way lacag badan tahay keliya lacagta inaysa xooga saarin ay fiiriyaan cunugaaga in sidee wuxuu baran doonaa iyo meesha wax ka baranayo iyo maxay tahay in ay ka fikiraan waxbarashada ay ka fikiraan waayo geedka maanta abuurataa waa biri hergelmadiisa cunugaaga abaraatag saacma daba joogi doontid waqtiga aad ku bixinayso iyo jaaniska aa haysatid wuxuu yahay waa intuu yaryahay biri ka maalin waad kala dheeraan kartiin waa kala dhiman kartiin mustaqbalkiisuu raadsan doonaa waxaa laga rabaa maanta miraha aad geliso cunugaaga biri ka maalinoo isticmaali doonaa adigana waad ku isticmaal ku intifaaci doontaa waayo cunugaaga markaa waxbarasho fiican aad siisid beri ka maalin intifaacaaga waaye marka cunuga haddaan dhahno maanta imtisa kasoo qabo cunugayga meeshaana u lacag yar wankaan geeyo waxaa waaye wax cunugaaga meel uu lacag yar waxbarasho fiican way dhici kartaa laakiin keliya lacag yaanan ku fikirinay cilmahayna waxbarashadooda aan ku fikirno waxaa kaloo kamid a maanta markaad suuq tagtid tusaalaan rabaa inaan ku siiyo suuqa markaad tagtid aada maro soo gadanaysid tusaalahaanaan rabaa inaan siiyo aan fahamsiiyo marooyooyinka markay ay carwooyinka yaalaan ama subermarketyada marka wax ka gadanayno tay ahaan markii laysu fiiriyo waa fifiirinaysaa marada qurux kama gadanayna tayaan ka gadanaynaa sooma marka mariyooyinkaas u kala taya badan yihiin u kala qaalisan yihiin waa ognahay marka meel walba oon taya lahayn markaad fiirisid way sii way sii dhacaysaa hoos bay usii socotaa marka waxaan ku baaqayaa ilmaheena inaan waxbarno waxbarashada markaan barnona wadankeenu noo kici doonaa waayahay su-aasha ugu dambeysa kuweydiinaa waxay tahay xaruntiina xanaanada maxay dad ku hayaan imise saacaan lasoo galaa imise saacaan ardaydu baxaan ugu dambeynta horta waxbarasho fiican aan haynaa maasha allah soo dhawaa waxbarasho fiican aan haynaa ma rabna anaga waqti inaan ilmaha waalidiinta aan ka dhumin anaga waalidaan ah ma jecli cunugayga inuu waqtiga laga lumiyo anaga inaan ilmo waqti ka lumina diyaar umanin waxbarasho fiican aan haynaa insha allah dulayla maadii diin intaba isugu jirto macalimiin badan aan isticmaalnaa haddaan dhahna dhinaca maadiga iyo dhinaca diinigaba badanaa waxaana wax noo dhiga macalimiin oo aan banaanka ka keenay aan isticmaalna qur-aanka iyo inta kale diiniga intaas aan isticmaalna anaga xanaanadeena waxaa lasoo galaa hal saac iyo bar xisada waa lagu jiraa hal saac iyo bar xisooyinka toos ay u bilowdaan ilaa iyo toban saac iyo bar toban saac iyo bar wixii ka dambeeyo way baxaan ilmaha gurigooda loo qaadaa guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saartay idinlana socodsiinaysa anigoo caaisho nur aadan ah inta aan toddobaadka kale ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo ammaane allah
umii aabbuu in badan waxay adigoo ilmaa wana ku abaabiyeen markaad oradada dhaqaqdo inaadan bataa u xuween